Degmada Faraweyne ee maamulka Somalilan ayaa waxaa si toos ah looga daafuray mashruuca qorshaha dhismaha daraasadaynta magaalada sida wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo iska kaashanayaan maamulka degmada Faraweyne mas'uuliyiinta dowladda Somalilan ganacsato iyo bulshada qeybaheeda kala duwan munaasabada lagu daafurayo qorshaha mashruuca ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda howlaha guud ee Somalilan maamulka degmada odayaasha dhaqanka ee deegaanka ganacsato iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyn gudoomiyaha degmada Faraweyne ayaa ka warbixiyay ujeedada laga leeyahay qorshaha daraasaynta magaalada waxaanu joognaa degmadii xaruntii degmada Faraweyne waxaa nala jooga tiimkii injineerada ahaa ee ka socday wasaaradda howlaha guud oo runtii halkan ka bilaabi doona shaqo ballaaran oo baaxad leh dhowaanna maantana bilaabi isla maantana bilaabi doona master balaankii iyo magaalada qorsheynteedii aad baan runtii usoo dhaweynayaa waanan waxaanan rajaynayaa inaanu si fiican oo oo qalbi furnaana kaliya laaba aan u wada shaqayn doonno halkan waxaan ka dirayaa baaq dadweynaha reer faraweyne ee kule halkan xarunta ama beeraha ku dhow ama jagooyinka kule inay muddo toddobaad gudihiia ay isku soo diiwaangeliyaan ay xarunta yimaadaan cashuurihii lagu lahaa ay bixiyaan deetana loo diiwaangeliyo qofka toddobaad gudihii ku iman waaya degmada faraweyne ee dhul ku leh waxaanu u aqoonsannaha inuu ka maarmay qofkaasi dhulkaas waxaan halkan baaq uga dirayaa haldoolka haldoorka kala duwan ee ka soo jeeda degmada faraweyne runtii degmada faraweyne waa degmo aada u ballaaran oo baaxad leh kana mid a degmooyinka ugu waaweyn gobolka maroodijeex taariikh weynna leh haldoor badan oo kala duwan oo dalka qiime iyo magacba kuleni ay ka soo jeedaan waxaan leeyahay haldoorkaa reer faraweyne ee ka soo jeeda degmada walaalayaananu ka shaqayno wadajirka iyo horumarinta deegaankeenna dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu bulshada u leeyahay mashruuca waxaa waxaan salaamayaa degmada farweyne gudoomiyaha degmada farweyne ku-xigeenka iyo xoghayaha injineerada wasaaradda howlaha guud iyo iyo iyo bulshada kale ee reer farweyne waxaanu nahay shaqaalihii wasaaradda howlaha guud injineeradii ka socda waxaa maanta halkan aanu ka bilaabi doonaa assessmentkii u horreeyey ee degmada faraweyne master blankii loo sameynayey waxuu qaadan doonaa muddo dhowr cisho ah oo assessmentka aan samayn doono insha allah markuu assessmentkaas noo dhammaado waxay noogu xigi doono fulintii haddii aan la yidhahdo waxaanu ka rajaynaa degmada faraweyne iyo bulshada ku dhaqan ay nala shaqayn doonaan haddii aan la yidhaahdo waxaa sidoo kale ka codsanayaa inay sisoo degmada imaadaan xarunta oo isdiiwaangeliyaan si hawshii noogu fududaato
maadaama degmada faraweyne ay ka socoto oo ay ka bilaabmayso qorshihii toob malaykaha waxaan dadweynaha aan u sheegayaa in ciddii halkaa dhul ku lahayd ay iska soo diiwaangeliso muddo toddoba cisho gudahooda si qofkii dhul ku lahaa loo ogaado loo diiwaangeliyo in toddobadaa cisho gudahood inuu xarunta iska soo diiwaangeliyo oo uu yimaado